maylehay dadkii deegaankii oo ku abadaay maylehay tacdiidi liinkaysigii iyo welwiin ku qobanay dhulwiin dhulbadan aha marnay mas-uuliyiintii inta si saraysay madaxtooyadii iyo maylehay wasiiradii aragnay walayn sheegnay horta waleernay raggiina waldegin waldegin soomaali soomaali waaye raggoog xilal wasiiri iyo baarlamaanadii sinkasii waay dadkan inta maylehay isolated inkuelation maylehay faquuqin kusuu biyaartaan markuu ino oo markaas wadne dadkii deegaanka ahay mas-uuliyiintii oo dhaqamaadyada joogan haddii la fiiriyo magaalada magaalooyinka badanaa wallahi looba shacabka walayn badanmaylahay koonfur galbeed ku jeedi geedkan wala la kulmay maylahay yaalkii xabsiyadii aftaani yaalkii magaaja hoqorni lan walba magaajay saddexan aadiis magaaja tuulidiisii haqorni meeli da-diisaha qorni ciyaal eedmar yaro aragnay kolley ciyaalkii waraysanay maylahay qofal meeliisa kuqooy iyo waraysanay kolley ciyaalka caafimaad ahaan say lahaayeen markun walan sheegnay ciyaalkan walernahan oo isnsaaka adawgidan maylahay lantimation berig inkajerna lantimation berna dambe hadiisa gal hataa maynqoraayo maylahay ciyaalkan midan i wala fadaanmalahanin badbaadi agaalkii magacyadii hoqornaysa waalidiinta ayna xiriirina kulley kan kadib oo lakasuuga ganacsatada haayay oo maylahay diridka dadkow oo in dareer ilaa tahriibka dareero lac dheeraleero walalerakonton dolar lakasani in gudbini la kalaba maylahay daran dana wala kuleen wasiiradii amnigadii waladhan oo kusay talinasanay kolley oo markii war un hamarnay yadase walaneran kooyi berlin unin wakti waan walaska bayana onan ogaa dadka laguljiri in dadkood diinaba ku tabaxmay lahaayo waa ku qobadaana markiinka arrintaasan ka dheedan dad badan oo may lahaaye may lahaaye bakool qaar wala ku qooyana baar dheere qof walba walaha qornay aadi dhali magaaje iyo mayleray awki dhal iyo meel isukukooyi iyo mayleray haanad waa haanakin sheego oo ciyaalkan ganga oo dam mayleray dambigeyn lahaynu markun ciyaalkaas oo mayleray mishan jarwal ku yar waaye waaba maqabadow sharci maqabadow ciyaalkaas inti lahadhiya ku codsani wala neerana mayleray haddi xanaano faylinga miilowa iyo ka xanaanaya oo markii hormeelo dadkiirn markan kulley arrintastaasu faylata ciyaalkaas yar yarya horta eedindanayani iyo dadkan kale oo safarka ka jaray iyo dadka ganacsatada oo la tuhmay laisku hiri leero oo maylahay garyaqaano ee abukaatiyaal xafiif leh yaa arrintiyo ka jaran oo u n d fanciyaasa sidii dadka dulman iyo dadka gardarada lahasadhi iyoona noo ballan qaaden walbadan ma hadhiyeen markun kulley hulasaasa jirna walaala waa oo qof kasta oo muwaadin eh oo maylahay markaasa kujeedi koonfur galbeed in guntigiumaa shaqsaadna ah unaaska tala galnay haweenii wedi mala hotela baa diyaarada harani markun ujeedada fadhiyo xilma fadaan weydiyoy oo arrintaas joogayini laakiin wala waayo bulshada in la badbaadiyo
idris marka dadkaas isan sheegaha taa maxaabiiste uljeedsi ecolatin way hadhiyay mase meelilay kala xaaltama doonta
haa hortay ganacsatadii dadkaas iidan fuuyin ifadi haan kale oo ciyaalka yaryarna aan oo walaayo kun ishan jar eh nidaamko iyo barnaamij brofessor aan eran nidaamkaas suubiyaan kulley mas-uuliyiintaas oo inkasaraysa oday dhowr roogta oo inkuweyni maylaraay sharif xasan yaa lakaaladaana macna walalin baahanya ilan sama lafada ciyaalkii walhawadaha dinar imeeli lakacana naga fadhi dhamaystirda wala fadaan intii maylahaay galanweysayaan dadkaas kan kale wala ernay ka talag jaraa nabadoonada meelihi wiilamirfleyn ku lahan inshaana dadkii wada hadlaan istiraacada soomaali soomata dhigin xuquuqna bilan laxaajoona nabadoonadii oo baydhowinka saraysa koonfur sida ciyaalkan yar yarna oo ku diidimay